bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha talsan ee magaalada muqdisho qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo sheegay in heshiis laga gaaray dhismaha holaha deegaanka galmudug magaalada muqdisho oo maanta la filayo inay soo gaaraan wafuud heer caalami ah iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka xildhibaano ka tirsanaa baarlamankii tobanaad iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk oo muqdisho ku qabtay muqdisho ku qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku taageerayaan dib u doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud muwaatiniin soomaaliyeed oo xalay lagu dilay magaalo ku taala waddanka koonfur afrika qaramada midoobay oo sheegtay tirada dadka ka barakacay abaarta ka jirta qaybo ka mid ah soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo gaaray degmada buulo burte oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo meydad tiro badan oo laga helay magaalo ku taala waddanka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaad taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha lixaad ee juun sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu door karoonaa warkeena subax markaana u diyaargarooba iyagoo oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa sheegay in heshiis laga gaaray dhismaha kolaha deegaanka galmudug sida warkan ugu dheereynaya waryaheena cabdinaasir tiifu
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo markaas ku sugan degmada cadaado ee gobolka galgaduud ee soomaaliya ayaa kala qeyb galay shacabka iyo maamulka degmada cadaado munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay waxay maamulka degmada cadaado ay kusoo dhaweynayeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo maalmo kooban oo shaqo ah ku jooga degmadaasi cadaado ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya madaxweyne axmed cabdi kaari qoorqoor oo munaasabada ah lagu soo dhaweynayay ka hadlayay ayaa ku dheeraaday arrimaha ku saabsan dib u heshiisiinta iyo xalalka markaasi laga gaaray iyo arrimaha muhiimku ah maamulkaas degmada cadaado ee gobolka galgaduud axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa sheegay in la bilaabayo dhowaan dhismaha golaha deegaanka ee magaaladaasi oo kamid ah magaalooyinkii ugu horreeyay ee yeeshaha golo deegaan wuxa uu u mahad celiyey gudoomiyaasha magaalada cadaado oo uu sheegay inuu markaa ka tanaasulay inuu markaa mar kale u tartamo xilka guddoomiyaha magaaladaasi hase yeeshee uu ka shaqeyn doono dhismaha golaha deegaanka magaalada iyo sidii ay dib ay u dhici laheyd ama ay u dhici laheydba doorashada golaha ama guddoonka golaha deegaanka ee magaaladaasi cadaado madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu sheegay in heshiis laga gaaray dhismaha golaha deegaanka magaalada cadaado kadib shirar badan oo ay galeen wuxuuna faray wasaaradda arrimaha gudaha inay si deg deg ay u dhiso golo deegaan magaalada cadaado iyo dhammaanba degmooyinka kale ee galmudug waxa uuna yidhi
dadka runtii soo jiidasho fiican baad leedihiin markii horena idinkaa bilowdeen dhismaha iyo horumarka gaar ahaan dhismaha golayaasha deegaanka in lasoo doorto golayaasha deegaankuna ay doortaan guddoonkoodii adinkaa u bilowdeen galmudug maantana waxaa idinka muuqata calaamad fiican oo inaad waddadiinii si xoogan ugu soconaysaan oo sii adkeynaysaan waxaan rabaa halkaan inaan ka caddeeyo talooyinkii aan isugu nimid oo saacadihii lasoo dhaafay aan qeybaha kala duwan ee bulshada iska aragnay oo ay ugu muhiimsaneed dhismaha golaha deegaanka iyo doorashada guddoonkii degmada runtii waxaan ka gaarnay guul baa laga gaaray waa la isku afgartay waxaana loo qalab qaatay oo loo dhaqaaqay doorashada hoggaankii degmada hoggaamin lahaa waxaan rabaa halkaa in uga mahad celiyo maamulkii degmada cadaado ee muddada xilka soo hayay oo ugu horreeyay guddoomiyaha degmada cabdiraxmaan tootoole oo runtii la yimid door wanaagsan markii horena door hogaamineed lahaa haddana door tanasul leh oo uu leeyahay guddoomiyihii iyo maamulkii anigu tantami maayo laakiin doorashadaan rabaa inay qabsoomto intaasna dadku ma wada ma wada sameeyaan markay xelalka hayaan reer cadaado sida aada wada ogtihiin degmadaani horumar badan bay ku gaartay inay ku guulaysatay dhismaha golaha deegaanka iyo isdoorashada haddana calaamadii iyo horumarkii lagu gaaray waa muuqdaa horena waa usii socon doonaa hawsha iyada ah wasaaradda arrimaha gudaha sida haddaba wasiirku uu sheegay ayaa daadihinaysa hore u soconaysa sida lagu gaaray heshiisyada iyo sida ay eh, laysugu afgartayba waxaan rajaynaynaa inaan idiin soo laabanno iyadoo golihii deegaanka iyo hogaankii degmadu idiin dhisan yahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada reer cadaada ku guulaysteen inay dhistaan maamulkooda
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor oo ka hadlayay dhismaha golaha deegaanka iyo markaasi khilaafaadkii jiray ee laga gudbay asigoo markaa xalay ka hadlayay hadalkiisana uu ugu soo beegmayo xilli uu ka hadlayay ama ka qaybgalay munaasabad lagu soo dhaweynayay degmada cadaado oo markaas asiga iyo wafdi kale uu la socday ay ku sugan yihiin maalmahanba magaaladaasi cadaado ee gobolka galgaduud
tahay cabdinaasir diif markaana waxaa maanta magaalada muqdisho lagu wadaa inay soo gaaraan wafuud heer caalami ah iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka si ay uga qayb galaan calimasaarka madaxweynaha oo maalinta beri ah la filayo inay ka dhacdo magaalada muqdisho waxaa maanta lagu wadaa inay magaalada muqdisho ay soo gaaraan wafuud heer caalami ah iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedka ama dowlad goboleedyada ka jira dalka si ay uga qayb galaan xafladda calimasaarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalinta beri ah la filayo inay ka dhacdo muqdisho shalay waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi ka socda qaar ka mid ah wadamada caalamka waxaana maanta la filayaa inay muqdisho ay yimaadaan madaxweynaha jabuuti madaxweynaha dalka kenya ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo qaar ka mid ah madaxda dowladaha saaxiibada la ah soomaaliya sidoo kale waxaa la filayaa inay magaalada muqdisho soo gaaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale ah hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo puntland xilli uu shalay muqdisho yimid madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee munaasabada caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya oo ka dhaceysa teendhada afisioni waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada caasimada ah muqdisho iyadoo wadooyinka qaarna loo xiray caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana xildhibaanadii hore ee baarlamankii tobanaad ee dalka iyo wasiiro wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ayaa muqdisho waxa ay ku qabteen munaasabad ballaaran oo ay ku taageerayeen dib u doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa faahfaahinaya warkan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir xildhibaanada baarlamaankii tobnaad ee soomaaliya ayaa taageeray soona dhoweeyey dib u doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee mey lagu doortay muqdisho kadib kulan ballaaran oo ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho xildhibaanadaasi hore xildhibaanadan ayaa ballan qaaday in ay dowladdan cusub la shaqayn doonaan iyagoona ku taliyey qabyatirka dhammaystirka dastuurka dalka iyadoona madaxweynaha ka codsaday inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah
mar kale waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha iyo dowladdiisa waxaan dee isaagaaba hadal dhameeyey waxa way kudhegiisaaba ahaa soomaaliya heshiisa dunidana heshiisla ah waan helaynaa madaxweynaha cusub waxaanaan u rajaynaynaa wixii la soo mar dadka inuu ka bogsiiyo waxa soo socdana dadka uu deeqsiiyo dareenka waana la deeqaa madaxweyne waxaan leenahay nasiib baad u yeelatay inaad mar labaad dib lagu doorto annaguna waxaan garab kugu siinaynaa garab istaagga iyo fulinta howlahaaga aada lagu idmaday oo lagu doortay oo mar walba dhici jirtay xildhibaanada laga tago iyo dadka siyaasiyiinta inay cadhoodaan maanta baarlamaanka tobnaad wuxuu xaqiijinayaa inay hawshaasi gebagabowday oo aysan wax mucaarada oo inay ka hor yimaadaan laba boqol soddon iyo siddeeddaa xildhibaan ay diyaar u yihiin inay dowladda la shaqeeyaan baarlamaankii tobnaad oo laba boqol iyo soddon iyo siddeed ah oo ku heshiiyey inay dowladda taageeraan madaxweynaha taageeraan kuna taageeraan soomaali heshiis ah dunida heshiis la-ah isugu nimi maanta inaan nahay siyaasiyiin faraxsan oo taageersan dowladda cusub iyo madaxweynaheenna brofeor xasan sheekh maxamuud oo dub loo doortay dalku wuxuu u baahan yahay oday iyo dub heshiisiin madaxweynaha halkudhigiisu waxa weeyaan soomaaliya oo heshiis ah dunidana heshiis la-ah sidii xildhibaankii iga horeeyey uu sheegay waxaa kaliyan u baahanaa waxaa weeyaan dub heshiisiin weli dub heshiisiintii ama dhab u heshiisiintii soomaaliya lama gudagelin marka labaad madaxweynaha waxaan halkan ugu caddaynaynaa inaan taageerayno in magaratay dalkan si loo samate bixin lahaa inaan kala shaqaynayno
dadka lama gaari kartid gacantaada lama gaari kartid waxaa gaari kara dadka cadaaladda waxaan madaxweyne kugu guubaabinaynaa inaad ka shaqaysid dadkaasu inay cadaalad helaan waxaan leeyahay wixii hanti oo ay haystaan loo celiyo loo kala celiyo dib u heshiisiin waafiyana loo sameeyo dowladeennii kulli dalkoo dhan insha allah guulaan rajaynaynaa madaxweyne garabkaaga laha galo insha allah hambalyaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad
kulankan taageerada ah ee ay mudanayaashan hore soo qabanqaabiyeen gunaanudkiisa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban toddoba qodob waxaana warbaahinta u akhriyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta xukuumadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta daahir cabdi markana muwaadiniin soomaaliyeed ayaa xalay waxaa lagu dilay gudaha wadanka koonfur afrika sida mar kale warkan uu ku eegayo waryaheena cabdinasir tiifu kooxa burcad duubaysanaya xalay weerar dhaliyay khasaaro badan oo dhimashaa waxaay ku qaadeen dukaan ganacsi soomaaliyeed ay ku lahayn deegaanka qayaalihiis lagu magacaabo oo ka tirsanaa ama ka tirsan magaalada capton ee dalkaasi koonfur afrika sidaah wararku ay xaqiijiyeen burcad duubaysan ayaa markii ay galeen dukaanka ku yaala xaafadda qayaalihiis gaar ahaan halka loo yaqaano c b waxa ay ku fureen rasaas xogan oo ay la beegsadeen dhalinyaradii halkaasi joogtay inta la xaqiijiyay weerarka xalay lagu qaaday dukaanka ganacsada soomaaliyeed ee ku lahayd capton waxaa lagu dilay laba wiil oo soomaaliya oo magacyadooda lagu kala sheegay yuusuf jawar iyo xasan cumar waxaana sidoo kale goobta iyadana lagu dilay laba nin oo kale oo kasoo jeeda dalka malaabi ciidamo ka tirsan booliiska dalka koonfur africa iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo gurmud ahaan ayaa gaaray goobta lagu dilay soomaalida iyo dadkii la shaqeynayay ajaanibka ahaa waxaana goobta ka baxsay kooxii weerarka geysay dilkan xal loo geystay dhalinyaradan soomaaliyeed ayaa imaanaya xilli isla habeen hore sidan oo kale deegaanka hoostaga ama capton lagu dilay muwaadin soomaaliyeed waxaana maalmo ka hor isla magaalada capton ee dalka koonfur africa lagu dilay ganacsato kale oo soomaaliyeed dilalka dalka koonfur africa lagu geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay noqdeen kuwo xarka goostay islamarkaana aysan jirin cid kaasha oo markaas muwaadiniinta soomaaliyeed xaqooda markaa u doodeysa
saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo uu hogaaminayo taliyaha guudada shanaad qeybta todolaatanaad ee ciidamada xoogga dalka korkor maxamuud xasan ibraahim baakay ayaa gaaray degmada buulo buurtay oo ka tirsan gobolka hiiraan saraakiisha oo hogaaminaya taliyaha guudada shanaad qeybta todolaatanaad ee ciidanka xoogga dalka waxaa soo dhaweeyey sameeyey saraakiil ka tirsan militariga gobolka hiiraan oo xilligaa ku sugan degmada buulo buurte ee gobolka hiiraan booqashada saraakiisha ciidamada dowladda ayaa la xiriirta sugidda amniga degmada buulo buurte oo baarlamaanka hirshabeelle ay asbuuc ka hor meel mariyeen inay tahay caasimada dowlad goboleedka maamulka hirshabeelle sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay inay safarka ay ku gaareen buulobuurte ay qayb ka tahay kuluf ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab oo looga saarayo deegaanada gobolka hiiraan sida ay sheegeen saraakiisha gaaray degmada buulobuurte ee gobolka hiiraan halkaa warkaa ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markan akhbaaraadka dibadda meydad tiro badan oo loo maleynayo inay yihiin dagaalamayaashii difaacayay magaalada murubul ee ayaa la gaarsiiyey ama lasoo gaarsiiyey caasimada wadanka ukrain ee kiyef qoysaska askarta difaaca magaaladaasi ku dhimatay waxa ay sheegeen inay guddoomiyeen ku dhowaad boqol iyo lixdan meyd oo labada dhinac ah konton askari oo ka mid ah askartaasi dagaalka u dhintay waxa ay ka mid ahaayeen askartii ka dagaalamaysay gudaha warshada biraha ee loo magacaabo osofestol madaxweynaha yukrain valadimir zelenski waxa uu sheegay wasaaradda biraha safool ciidamada difaacayay in ay ahaayeen laba kun iyo shan boqol oo askariya oo isugu jira ilaalada xadka booliska iyo ciidamada difaaca qaranka moscow waxa ay ka kaabisay ciidamada dagaalka murupol lagu dilay in la sheegay in meydadkooda la guddoonsiiyey guud ahaan dhegeystayaal waanaga intaa warkii subaxnimo ee aad ka dhegeysanayseen raadiyo atalsan ee muqdisho
wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel